haweenka soomaaliyeed ayaa waxay kaalin muhiim ah kaga jiraan arrimaha horumarinta bulshada sida dib u dhiska dalka iyo kobaca dhaqaalaha haweenka soomaaliyeed ayaa waxay kaalin muhiim ah ka qaataan horumarka deegaanka qaar ka mid a ururada haweenka ee ka shaqeeya degmada doobley ayaa waxay ka warbixiyeen waxyaabaha ay qabtaan magacayga waa maymuun cabdimaxamuud ka tirsan ururka nabadeynta deegaanka doobley iyo dayax wax badan bay haweenka ay nabadda kaga qayb qaadan karaan iyadoo ay tahay uga qayb qaadan karaan dhan walba iyadoo ay tahay haweenka lafdhabarka bulshada deegaanka wax walba oo ku saabsan nabadan waa wax wanaagsan hadday noqoto wacyigelin iyo hadday noqoto fariimo la diriyo hadday noqoto dad istiri nabadayntooda intaba si wanaagsan ay uga qayb qaadan karaan annaga waxaan leenahay meel waxaan la degannahay deegaanka dhobley waxaana ku leenahay xafiisyo ka shaqeeya nabadda in badan baanan ka soo shaqaynaynay isdhexgalka bulshada ama sida nabadda ah loo qabto talineyo badan iyo tababaro badanna waan usoo qaadanay sidaa la ajigeed wallahi annagoo ilaahay subxaana watacaala iyo diintiisa kaashanayno waxaan aaminsannahay si wanaagsan inaynan ula dhaqno annagana ay noola dhaqmaan salax beynalaaskana aan raadin waa naciim maxamed sheekh like meelaha miyiga markay ka dhacaan khilaafyada waan nabadeynaa waan u tagnaa dhexdhexaadina u sameynaa markii abaaraha iyo waxaas jiraanna waxaan u sameynaa wacyigelin
anigoo magaceyga faame cabdiyuusuf ah maasha allah ururada way badan yihiin ururada hoyooyinka ururada nabadeynta ayaan kala nahay intaas oo dalad oo isku kooban waaye daladaas marka waxay usii kala dhigmataa kuwa nabadeynta haddaan kaaga soo qabto maasha allah waxyaalo fara badan ayay magaalada ka qabtaan dadka isku dhacan dadka tabaaleysan dadka oo micnaha iska horimaashada ah waa gabdho in badan tababar iyo juhdi lagu bixiyey oo tababarsan ayna u taagan yihiin dhulkoodii dadkoodiiba